بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مدبست عشرة الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii boqol iyo sagaal iyo labaatanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir
alxamdu lilah sali allahuma cala nabiyina moxamed ibni cabdillah khatami alambiyaai walmursaliin wacala aalihi waasxaabihi alquri almayaamiin wacala altaabiciina lahum biixsaanin ila yowm ddiin wabacd suurat lmutafifiin qaybteeda hore aynu ku jirnay waxaa ilaahay uu soo tilmaamay halkaa dulmiga la galo laga galo dhaqaalaha iyo maalka bani aadamka ceebta uu leeyahy iyo in la isku qabsan doono la isaga iman doono qiyaamaha la iskaga daba iman doono sidaa darteed buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofkii qof godab ka galay ama wax ka cawalayo maanta ka xalaala oo iska bixi wixii lagu lahaa intaana dirham iyo diinaarba waayin oo dabeetana aanu ku duglaynin kii ku lahaa wax ilaahay baa wuxuu haddaba xus dadka fiican iyo dadka wanaagsan macnaa dadka xun iyo dadka wanaagsan iyo qiimeyntooda iyo muuqaalkooda iyo camalkooda bismi illaahi araxmaan iraxiim kalaa ina kitaaba alfujaari baa ilahay wi kalaa waxaa dhaba ina kitaaba alfujaar kuwii xadgudbay qoraalkoodii lafii sijiin meesha sijiin la idhaahdu ku jira camalkoodii laga qoray wuxuu ku yaalaa meesha sijiin la idhaahdo wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa sijiinu sijiin waxa uu yahay sijiinka aada isweydiinayso lagaga jawaab kitaabun marquum waa kitaab la qoray kitaab qoran weeye sijiinku marka aayaddu dee saasay isugu fasirtay meesha sijiin la idhaahdu kitaabkoodu yaallaa markaa sijiinkiina waxaa lagu fasiray inuu yahay mid qoran oo waa meel liis la geliyey liis madow weeye imanka gaaladaa waxay idhahdaan cidday diidayaan black liisku ku jiraa bay idhahdaan dawladahaasi liiska madow bay noogu jiraanoo waa kuwaan u cadhaysanin kaasi waxba tixgelin ma lahae ilaahay liska madowgu geliyey meeshaa sijiinka la idhaahdo ayuu kuwan camalkooda ku qoray iyagana asfala saafiliin buu u raariday labadaasa isugu darma waylun yowma-idin lilmukadibiin halaag wuxuu usugnaaday maalintaa kuwii xaqa beeniyey aladiina kuwiibuu usugnaaday yukadibuuna biyowmi ddiin maalinka qiyaamaha laftiisay beeninayaan maalinkaasoo jiroo sugan ayay diideen wamaa yukadibu bihi ma beeninayo ilaa kullu muctadin mid kasta oo xadgudub badan ubaa beeninaya maalinkaa qiyaamo dafirsan kaasoo asiimin dembiilaha ka dembiilaha rekoordhka jabiyey ee xadgudbaya kaasaa qiyaamada beeniya laakiin qofa la rumaysan oo xadda ku eg oo mutiic ahi waa rumaysan yihi idaa tutla calayhi kaa gaalkaa marka lagu dul akriyo aayaatuna aayadaha iyaga kolka lagu dul akriyo iyadoo lagu waaninayo iyadoo inay waxyigii ilaahay yihiin loo sheegayo qaala wuxuu yidhiba asaatiiru lawaliin ummadihii hore usduuradoodii weye usduuradu waxa weeye sheekooyin had iyo jeer ciyaalku isku maaweeliyaan googaalaysiga lagu darsado halxidhaale laga dhigan karo sheeka xariir la idhaah kalaamkii ilaahay saasuu ku sheegay maxishoodaha mujrimka ah kalaa buu ilaahay yidhi asaatiir maaha balka kaalayaraana waxa daboolay calaa quluubihim qalbigoodii waxaa daboolay maa kaanuu yagsibuun dembigay shaqaysanayeen baa ayaa daxaleeyey qalbigoodii dembigay shaqaynayeen ayaa raana waxaa daboolay calaa quluubihim waxaa dam ka dhigay maa kaanuu yagsibuuna rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayey idaa ina alcabda idaa adnaba danban nakatat fii qalbihi nugtatun sawdaa marka uu qofku dembaabo qalbigiisa waxa ku dhigaysa bar madow fain fain nazaca min aldanbi wastakfara allaha wataaba calayhi saqula qalbuh haddii uu markaa dembiga ka baxo ilaahay u toobad keeno ilaahay istikfaar weydiisto qalbigiisu wuu iftiimaa hadduu laakiin dembiga sameeyo uu ku noqnoqdo ku noqnoqdo wuxuu ka dhigaa sida muraayad milil uu qabsadoo madoobaatay oo kale dam wadalika fii qowlihi tacaala waana waana rahanka ilaahay uu ku sheegay buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam aayadan marka saasuu ku fasiray muuqaalkaasaanu ka bixiyey qalbigii ka dhammaan waayey ku fikirayey macaasanayay macsiyada iyo godobta ilahay laga gelayo milalkaasaa daboolay heerkaa marka uu gaadho qalbigu ee uu isu baxo madowga ee uu iftiin yarna yeelan waayo laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran dad miyaanad arag aada la yaabsan tahayo marka wixii wanaagsan la sheegayo cadho indhuhu casaanayaanay soo baxayaan mar alle marka xumaanta ay noqotona wuu faraxsan yahaa wejigiisaa iftiimaya macnaha macruufkiibaa qofka u noqonaya heerkaa markuu gaadho munkar iyo xumaan buu unoqonaya xumaantuna wanaag bay unoqonaya wuu ku farxaya wuu masaxmay wuu libdhay kaasi kalaa buu ilaahay yidhi waxa dhaba innahum iyagu can rabbihim ilaahooda yowma-idin maalintaa lamaxjuubuuna waa laga hor joogsadoo waa laga dayray ilaahay waa laga dayray maalinta qiyaamaha ma arkayaan asxaabtu way jiboodeeno nabiga caleyhi salaatu wasalaam su-aal bay weydiiyeen waxay idhaahdeen hal naraa rabbanaa yaa rasuula allah ilaahay ma arkaynaa maalinka qiyaamahaabuu su-aal labaad buu ku celiyay wuxuu hi hal tudaamuuna alqamara laylata albadr habeenka afar iyo tobnaadka dayaxa miyaa isku cidhiidhidaan marka uu qofku eegayo itusiyo mee miyaad tidhahdaan maya qof waliba halkiisu si wanaagsan uga arka marka ilaahay saasuu qof waliba isaga oo aanu ka qarsoonayn se dayaxaas oo kale u arki doonaa qof waliba oo mu'minahiba isagoo ku istareexaya aragtida ilaahay iyo raali noqoshaha ilaahay uu ka raali noqday uma inahum iyagu lasaalu ljaxiim naarta jaxiime la yidhaahday galayaan uma yuqaalu waxaa la odhan doonaa haadaa cadaabkani aladii kii weeye kuntum bihi tukadibuun cadaabkaa beeninayseen waa kan kaa beeninayseen waa kan baa laleeyahy indhaha loo saar kallaa oo soo noqnoqonaysa macnayaashay leedahay horeyn usoo xusno kelimatu radcin wa zajrin waa noqotaa kallaa ha iska daayeen waxa ha ka hadheen ha caga dhigteen kallaa waxaa kaloo lagu macnaynaya inay master kanaayto bimacnaa xaqan waxa dhab ah ina kitaaba alabraari samafalayaasha qoraalkoodii lafii cilliyiina meesha cilliyiin la yidhaahdo ku sugan yihin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa cilliyuun kitaabun marquum waa kitaab la qoray oo yashhaduhu waxaa goobjoog u ah almuqarabuuna kuwa ilaahay ka agdhow ee malaa'igta ah ayaa gacanta ku haya kuwaasaa ka warhayo ogsoon kuwaasaa ilaahay u gudbinaya marka liiskoodu halkaa ah ayuu ka daahiray oo uu ka muuqday meesha ciliyiin la ydhaah meel sare aada u qaaliya wey fi darajaati arafiica darajooyinka sare wey qofka camalkiisibaa sarreeya kitaabkiisibaa sarreeya isagiibaa sarreeya jannadu ku jiraa sarraysa ilaahay marka janno weydiisataan fasaluuhu firdows fainahu acla aljanna waawsatu ljanna waminhu tufajaru anhaaru ljanna ina alabraara la fii naciim samafalayaashu waxa ay ku sugan yihiin barwaaqo magacana la iskalama baxowne waxa weeyaan saaxibu lbiri qofka samaha u saaxiibka ahe waa qof howlgalay oo dadaalay oo naf iyo nafiisba bixiyey wixii agtiisa ka qaali ahaay oo dhan kolka uu qofku bixiyo goortaasuu magacan la baxayaa laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib walaakina albir ee aayaddaa dheeraha sabafaluhu waxa weeye ka intaa ilaahay rumeeyasa waxaasoo dhan aayaddaa dheere ay markaa xusayso cala laraa'ika sariira dushood bay yanduruuna eegayaan maxay eegayaan waxay eegayaan waxa ilaahay u milkisiiyo gacanta u geliyay ku istareexsan yihin ishoodu kolba madal basar meesha ay gaadhi karto ayuu qofku leeyahay waxaasoo nooc wal oo la yeeshaba leh macnaha milkigooda ballaadhnaantiisa bay ku istareexayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiidkii abi hureyra warinaye toban jeer adduunyada nicmada taallo oo la laabay ayuu helayaa qofka ugu darajo yar ahljannaha qaaradaheeda waxa maal yaalla iyo nicmo iyo barwaaqo oo toban jeer toban lagu dhuftay ayuu helayaa qofka ugu darajaraya intaasaa kaaga filan cala laraaika yanduruun sariira dushooda iyaga oo ku sugan bay halkaa ka daawanayaan cadowgii siduu ilaahay dhexda uga jabiyey iyo naarta ay ka geeraarayaan ay ka barooranayaan oo caraaf baad kusoo martay tacrifu waxa aad garanaysaa fii wujuuhihim wejiyaashooda nadrata naciim nicmada iftiinkeeda nicmada nicmadu had iyo jeer isma qariso qofka way ka muuqataa qofka markaa faqiirka ah iyo ka mutanacamka ah labadaasi way kala duwanyihin marka wejigooday ka iftiimaysa yusqawna waxaa laga waraabinayaa min raxiiqin makhtuum waa halkaasaa laga waraabinaya sharaabka raxiiqulmakhtuum laydhaha marka raxiiq waa meel laga cabayo makhtuumkuna waxa weeyaan mid afsaaran aynu nidhaahna ile moorku waa waa luqad kale ah soomaaliga maxaa la ydhaha marka shaygaa aan lagaaga horeyn ama wuu hilan yahay ama waa dahaadhan yahay nin kalaa dahaarkaana igu daray ama waa waxaa weeyaan fujaankiibaa heblaaya soo afsaartay marka la leeyahy cid ugama horeynaysa ciddii loo lala doonayay uu afsaaran yahay isna waa la soo waa midaan adigu cidi taabaninoo iskale moorkiisii dhe hilaygii loo jiiday ee ilaahay ugu talagalay qofkan baa ka furaya makhtuum khitaamuhu mis khitaamuhu fiiqsigiisa ama heemiskiisa ugu dambeeyaa miskun wey udgoon adiga jeer raashinka markaad sii xiisaynaysa inta yara u dambeeya waad ku laxajeclawdaa kagama tagtida waad heeminaysa ama waad fiiqsanaysa marka intaasaa ugu sii udgoon badanba macnaha baabica iyo dareenka uu leeyahay sharaabka halkaa lagu hayaa wuu ka duwan yahay ka halkan oo ka halkan waxaa macruufa qofkii oo aada u jecel ubaha raadanba ayaa marka uu cabuu dhergo dadka qaar baa sida ay dee usii kala ducufsan yihiin aan karin ba inuu gacanta ku durkiyo intusaa isu tiriyo lugta ku durkinay macnaha wuu nacayaa qofki wuu nacayaa ama inaga ururiya buu le inaga qaada ha xafashka iyo xashiishka inaga gura haddaba dhereegnaya wuu nacay qofki laakiin khitaamuhu miskun intii ugu dambaysay baa u macaan oo udgoon ayaa ilaahay baa yidhi wafii daalika barwaaqada ah isku raday falyatanaafasi lmutanaafisuun kuwa tartamaya ha u tartameen waxalla wixii khayr ahe jannadaa lagu helayo waxa weeyaan wax loo tartamayo saa darteed baa culimo badan ay qabaan qaacidada ah aliithaaru fi lqurabi makruuh wa fii gayrihi maxbuud waxalla wixii jannadan lagu mutaysanayo maadaam ilaahay uu yidhi u tartama isaga cid iskaga horumarin mayse waysadii safalawalkii wixii khayr lagu mutaysanayay intaba adaa u horeynaya leanna adaa ugu baahi badan markaasaa dee aayaddii baa tan ah haloo tartama baa la leeyahay waxa uu nabiguna leeyahy calayhi salaatu wasalaam safka hore iyo hadday dadku adaan ogaan lahaayeen waxaa ku jira dee waabay u qori tuuran lahaayeen macnaha waa tartan meelaan mudnaynba inaad cid iskaga horraysiisa weeye dadku wax badan bay u tartamaane halkaa haloo tartama buu ilahay wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuun wamisaajuhu waxaa lagu xawaasheeyey min tasniimin waa sharaabka tasniim laydhaah kii hore ku kasii macaan ayaa lagu macaaneeyey oo lagu idaamay caynan baa lagu daray yashrabu bihaa ay ka cabaan almuqarabuuna kuwa la soo dhoweeyey addoommaha ilaahay kaa dhoway il ay ka cabbaan oo hufan oo lahaadiyo wanaagsan oo miidahoo macaan taasaa lagu dhex daray tii hore misaajku waa waxa lagu dheehee lagu daro tasniim tasniimkiina waxa ilaahay uu ku fasiray waa il butaacaysa sharaab ka soo baxayo kuwa qaaliga ay ka cabbaan haddii dadka aada aragtay kuwa kalena eeg kuwa alladiidka ina aladiina ajramuu kuwii dembiilayaashaha kaanuu waxay ahaadeen ifkii markay joogeen min aladiina aamanuu dadka alla rumeeyeyba yadxakuuna ku qoslayeen macnaha ku jeesjeesayeen dadka mu'miniinta abay xaqiri jireenoo awliyada ilaahay ayay hoos u eegi jireen wa idaa maruu bihim kolka ay mu'miniinta soo maraanna yataghaamasuun way isu iljabin jireen iljabin qamdiga tuujin waa la idhaahdaa waa xamasha un waxay mar sankaa wax laga xamta oo waa sanqasho marna isha oo waa iljabin marna afka intaba way noqotaa dabeetana iyagoo ag maraya marka ay ag marayaan mu'miniinta ayay is eegi jireen waa kuwan kuwii liitay saasay u xaqiri jireen awliyada ilaahay waana arrin aada u foolxun khatar badan ilaahay ka cadhaysiinaya qof kaa darajo weyn alla agtiisa kaaga dhow inaad hoos u eegto yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakuna khayran minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuuna waidaa maruu bihim yataghaamasuun waida nqalabuu markay u noqdaan ilaa ahlihim reerahooda ama shaqay ka tegeen ama safar bay ka tegeen markaasuu reerkiisii u laabto inqalabuu way noqonayeen fakihiin iyaga oo isqaadqaadaya fakihiina iyagoo iscajabiyey iyaga oo kibraya wuxuu ku kibrayaa daarihiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisa iyo ehelkiisa iyo addoomihiisa markay addoomuhu ma jireen waxaasoo dhan intuu eegu leeyahy ma ninkaan ay la hadlayaan ninkan waxaan oo dhan isku qoofalay nin lala hadlaba iyaduu yahay waidanqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin qofku markuu qariibka iyo cidlo taagan meel socdo iyo markuu dhex joogo dadkiisa dee waa kala dareen duwan yahay haddii markaa uu qof alla rumeeye yahay oo wanaagsanna waktigaasaanu aftaagin ee u ogaadaa isaga iyo wuxuu ka mas-uulka yahayba inuu ilaahay leeyahay amaanada loo dhiibayna xisaabuunay ku kordhinayso kan kalena markaasuu afka taagayaa qaaluu innaa kunnaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin muminiintu waxay leeyihiin warwaxaynu mahadinay markaynu reeraheennii iyo xaasaskeenii meelihii dadkani ay kibri jireen markaynu inagu joognay mushfiqiin baynu ahay ilaahay baynu ka cabsan jirnay ilaahay baynu ka cabsan jirnay kanna ilaahay wuxuu ku tilmaamay markuu reerkiisa u laabto iyo wadankiisa wadankiisa kolkuu laabto gaalkii waa adiga arkayo afku taagayaayo mar alla marka wadankiisa kusoo noqdu safar kasoo noqdaa buu leeyahay adduunyadii innaga ayaa garhka hayna xaggeenna usoo janjeersata عاصان الصمينا وحصان الصمينا هل كانوا سير ريحين هل كانوا سور ريحين فاكهين المتعجبين كبرس وإذا رأوهم مركي مؤمنين تاركان قالوا حيلين إن هؤلاء كوا للرمي لضالون بينا وينبضين وينبضين وادد بصعدها آن هرمر لهين ويهرين إيدا طبقتها اللي توي الضالون ولقي قال ساس الإسلام حقري ألا نوحوري وما أرسلوا لمدرين كون قالدا عليهم حافظين إيقوا مؤمنين تيلالين إيه ilaahay muu odhanin in ilaaliya arrinkooda iyo camalkooda iyo araggooda ka warhaya lama odhan dar loo dirayba may haynba wamaa ursiluu calayhim xaafidiin wamaa ursiluu lama dirin kuwan noocan ufaaqidaya u faalaynaya ilaahay awliyadiisa xaafidiina calayhim iyagoo ilaalinaya i ilaaliya ilaahay muu odhan maxaa daba dhigay baytooda eegaa falyawma maanta buu ilaahay waa maalinka dad kala baxay aladiina aamanuu kuwii la rumeeyey min alkufaari yadxakuun waxay ku qoslayaan gaalada gaaladii bay ku qoslayaan cala laraa'iki sariira dushood bay yanduruuna eegaya iyaga laftoodiiba eegaya suuratu saafaat baynu ku soo marayn ninkii qariinka ahaa ee lahaa bal ila eega mid qariinan ku lahaa adduunyadii fadalaca saraahu fii sawaa'i ljaxiim qaalat allahi in kita laturdiin haddii aanan dee ilaahay nicmadiisa aanan haynin halkanaan ku dhici laha cala laraa'iki yanduruun iyagoo raaxaysanaya maanta halkaa ka eegaya hal suwiba قد ثوب والأمال مري الكفار قالدي ما كانوا يفعلون عمل وحي سمينيين بالغوا ذالي عمل وحي أي سمينيين جزاء ما كانوا يكسبوا يفعلون عمل كي سمينيين أمال كيسيون نارهنا كالسائل هاي وقلي ساسا الله تلماميو الدون كضدكو سلا يو أركان إلا كلا سرعيو إن أنا آخر أهين بدركت قارسوها السينة سرعيان با هوسية قار لمودة إنا وناكسيهين با حن dadku saasay u kala baxeen suuratu linshiqaaq iyaduna waa ka ag dhowdahay uun suuradaha hore isbedelka dee caalamka iyo insaanka iyo abaalmarinta iyo aayaadka ilaahay intaasun bay markaa ku waaninaysaa dadka intaasay ku waaninaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim ida samaa unshaqat samadii markay dilaacdo samadii saa u wanaagsanayd habaysan kolka ay dildilaacdo wa adinat lirabbiha ilaaheeda ay ka tala qaadato ogolaato amar buu siiyey wa xuqat lagaga dhabeeyo dilaaca laftiisa lagaga dhabeeyo wa idaa waktiga alardu dhulkii muddad la kala bixiyo wa alqad ay soo tufto oy soo tuurto maa fiihaa gudaheeda wixii ku jiray ayay soo tufi wa takhallat ay ka saafi noqoto wixii gudaheeda ku jiray oo dhan way iska soo wada dalaacday wa adinat lirabbihaa ilaaheedii bay markaa ogolaatay wa xuqat waana lagaga dhabeeyey xaqa lahaa an tutiica rabbaha garb bay u noqotay inay ilaahay ka tala qaadato xiina dalik cindaidin latubcatun waktigaa waa laydin soo saari waa laydin abaalmarin waktigaasaa suurtii la afuufi jawaabku waxyaabaha mid ka mid unbuu noqonaya xaaladdu waa sidaasoo samadii baa isbedelkani ku dhacay dhulkiina isbedelkana ku dhacay tacliiqa ilaahay u raaciya waxa weeye mid walba wuxuu raaciyay waaadinad lirabbiha waxuqat idnigu waxa weeyaan ilaahay bay aqbashay ilaa marka horeba qaalataa ataynaa daayiciin waxa ilaahay uhi yimaada oo sidaan doonayo noqda dhulowna adigu saan doonayo noqo cirowna saan doonayo noqdo markaasa idhaha ilaahay ku aqbalay waa markii hore la dhisayay ee ilaahay u habaynayay iminkana wuxuu ihi kalowna kala bax oo isbedel oo sidaa u haraaciyo wixii hoostana soo dalac adiguna bannaan noqo cirkiyowna dildilaaca waaya labadiiba ilaahay ba aqbaleen waadinat lirabbiha waxuqat marka waxuqat waa dee gar bay noqoto xaq bay noqoto in ilaahay adeecdo oo insaanun baa waxaa la arkay un jin iyo insi wax ilaahay khilaafoo diida waida alardu muddat marka dhulkii la kala bixiyo marka hore waxa kala asturayo tuuraha u yeelayay iyo taagtaaga buraha ahaayeen buriyaa meesha ka baxaya markaasuu ilaahay dhulkii ka dhigi qaacan safsafan meel siman laakiin aan cidina sahansanayn way isku siman tahay dowladina jasiirad kama sahaaminaysa iyo barool ay ka qod qofna baroor kama goosan karo waa meel bannaan laakiin aan cidi faragelin karayn waxay soo tuurtay wixii gudaheeda ku sugnaayo markaasay khaali ka noqotay ka madhnaatay oo naarihii ku jiray meeshuu doonuu ilaahay geenaya biyihii ku jiray ilaahay baa ka shubay ciddii ku dhaxaastay dabaddaa ilaahay u keenay waaadinad lirabbihaa waxuqa yaa ayuha alinsaanu ina bani aadamaw inaka adigu kaadixun waad camal falaysaa dadaalaysaa ilaa rabbik ilaa aad ilaahay la kulmayso kadxan camal badooda ah iyo tacab fa mulaaqiihi waad la kulmi camalkii markaad la kulantana dee labadan soo socda midunbuu noqon mid loo aayo iyo mid araxda laga jabo kaadix waa run weeye kadxigaasaynu ku jirnaa maad aragta qof nasanaya ma jiro gebiga adduunyadu waa kadxiga marka uu qofku soo dhasho qaylada uu bilaabo ayaa ku xigaysaa marka sakaraadka uu qabto waa kanoo uu kufayaa uu kacaya ilmihii yaraa hintaasu ku jiraa waxbuu kala gartay dabadeedna aakhirkii isagaaba takliifi fuushay waxbarashuu sameeyey bal ka sooqa muddo dheer buu dabeetana waxbarasho ku jiray soddon sano dheh ilaa soddon jiruu gaadhayay ilaa afartan jiruu gaadhayay halkaasaa dabeedna wuxuu isku dayey inuu shaqaysto wuu shaqeeyo waa kan gucleeyo wax ururiyey markaasuu kasoo qaada wuxuu ururiyey haddana labaatan sano afartan ilaa labaatan waxay noqotay lixdan cumruqaalibkiina waaba saddex iyo lixdan isagio halkaa jooga oo wixii ururiyey ayaa la yidhi hawlgab baa tahay waa waktigaad fadhiisan lahayd waa waktigii wax cuni lahaa hadduu doono macaan baa ku abuurmay dhiikar baa ku abuurmay xanuuno kala duwan buu qaaday wixiiba wuuba calfan waayeyba marka odayga ka daaya unbay noqotay oo yaryarku ha u cuneen waa wixii uu qofkana wax usoo bartay waa wixii hadda waa kii dadaalayba ee kadxiga dariiqada u marayba kullu dalik wuxuuna tusinaya anu rafaadkeeda iyo tacabkeeda marka hadduu qofku wax cuno wuu ku rafaaday hadduu seexdo wuu ku daalay dhan walba u kaxee raaxadeeda waxaa ka dambeeya daal iyo kadxi unbaa ka dambeeya maba lagu nasbaba fa mulaaqiihi waad la kulmaysaa camalka aada ku tabcayso weligiiba ha ordo camalkaasi labadan dhaafi maayo soo socda faamaa man uutiyaka la siiyo kitaabahu biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran hadhow baa la xisaabi doonaa xisaab fudud wayanqalibu ilaa ahlihi reerkiisu u noqon masruuran isagoo faraxsan laga farxiyey oo ismafcuule isaga oo laga fa laga farxiyey xisaab fudud baa la xisaabin ehelkiisiina wuu u laaban doonaa ehelkii adduunyada maaha adduunyadii uma soo baxayo laakiin waa ehel u gaaraho lagu sheego xururcina oo jannada ugu diyaara kuwaas u hoyanaya xaggaas u caraaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi man nuuqisha alxisaab cudib xadiidkii saxiix ahaa qofka xisaabta lagu adkeeya waa la cadaabay caaisha su-aal bay weydiisa waxay tihi sawka ilaahay yidhi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira ee xisaab fudud sheegay wuu ka qanciye oo waxau ihi addoonka mumin dalika alcardu buu ihi horta kaasi waa bandhiguuna xisaab ma ah addoonka mu'minka ah ilaahay wuu soo dhaweynayaa kanafkiisu saarayaa dabeedna wuxuu leeyahay waxaasoo maad samayn maalin hiblaayo waxaa ma samaysay ha waxaa ma samaysay ha qofkii u dhegataagaya markuu silaa halaagsanba waxaanoo dembi kol hadday soo urureen ilaahay oo miyaanad ii dhaafay markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy adduunyadiina waan kugu asturay imakana waan kaa dhaafay macnaa si ay farxaddu ugu sii badato qofkan mu'minka ah dabeetana taasi waa bandhiguunoo qofkan unbaad ilaahay uu dareensiinayaa nicmada uu siiyo dembi dhaafka ah ee xisaab ma ah waa bandhigaas waamaa man uutiya kitaabahu waraaa dahri qofka kitaabkiisii laga siiyey dhabarka dabadiisa bidixdiiba way sii dhaafsae fa sawfa yadcuu hadhowbu u yeedhan doonaa subuuran halaag waa hubuura buu odhanaya halaagaygiiyow haddaad meeluu iman lahay baroor halkaasay ku dhammaatay dadun baa iska baroortee baroore halkaasay taallaa hubuur waa halaag wayashlaa saciiran naarta saciiro laydhaa buu geli waxaa lagu sababeeyey inahu kaana isagu wuxuu ahaa fii ahlihi reerkiisii ifka marka uu joogay masruuran mid faraxsan markuu ifkii joogay innaba aakhire iyo alla horjoogsigiisa kamuu cabsanayn waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan innaba aakhiro kamuu sii warwarin oo kamuu cabsanin oo cabsi lamu ilmaynin oo cabsi lama jiridhacoon marnaba laakiin mafsuud buu iska ah mafsuudnimada lama diidane waa mafsuudnimo ay wehelinayso dee aakhiro oo qofku aanu rumaysnayn iyo isagoon cadaab ilaahay iyo rabbi marna ka cabsan tanaa kugu daliila ilaahay baa yidhi innahu isagu kan gaalka ahay danna wuxuu maleeyey anlan yaxuur inaanu soo noqonayn anlan yarjica ila ila alxayaa inaanu soo noqonaynin nolol ayuu mooday ducadii nabiga ahayd allaahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkown ilaahay waxaan kaa magan galay dib u noqosho ka dambaysa horumar kawrku waa intii aan horu maray ilaahay inaan dib u noqdo ayaa kaa magan intii aan daacada iyo aqoonta iyo fahamka iyo dadaalka intaan ilaahay ka horu maray ilaahay dib hay celin bala uu soo noqonay ina rabbahu ilaahiisi kaana wuxuu haday bihi isaga basiira mid arkaya ilaahay baa arkaya ilaahay baanu ka libdhayn oo arkaya soo celiyo nooleeya falaa uqsimu waxaan ku dhaartay bisha faqi casaanka qoraxda arkayseen intay libidho kolka casaan yari inuu kasii bidhaamo iyadoo dar kale haddana sii dul marayso muuqata marka idinka idinka qarsoontee qoraxda iftiinkeeda aa ogeydeen shafaq uu ka hadho ashafaq waa cascasadii xalayta aynu soo marayn halkaa casaankeedii kolka sii bidhaamo waleyli habeenkii baan ku dhaartay wamaa wasaqo iyo waxa uu daboolo koobsado jamaca wadamma waxa uu daboolo wa min shari gaasiqin idaa waqada wamaa wasaqa markaa waxa uu daboolo oo dee makhluuqaadka ilaahay ka mid ah walqamari dayixii baan ku dhaartay marka dee waxay tilmaamaysaa kolka hore casaan baa lagu tilmaamay haddana madow baa lagu tilmaamay kusii xiga walqamari dayixii baan ku dhaartay ida tasaqa marka uu dhammaystirmo kamil noqdo wuu korayaa korayaa bal ufiirso la jaanqaad bal hadda aayaadka ilaahay cajiibka leh siduu u yaraa yaraa yaraa unbaad xaggan ka eegtay bariga isagoo mursoo yidhi oo afar iyo tobnaad shan iyo tobnaad oo buuxa ida tasaqa markuu kamil noqdo la tarkabunna waydin fuuli mari doontaan dabaqan jaranjaro oo can dabaqin jaranjaro ka dambaysa bacda dabaq dabaqan bacda dabaq marxalatan bacda marxala jaranjarooyin kala duwan bay idin mari doontaan buu lahay ha u haysanina in xaaladiinu si qura noqonayso markii hore si qura maydaan ahayn marka dambena si qura noqon maysaan isbedeladiinaa badan halkaa caga dhiganaysaana waa imaa ila aljannati wa imaa ila annaar labadaa midunbu qofku deegaan u noqonaya inta ka horaysa laakiin wuu soo soconaya marka dabaqan can dabaq waa xaalan bacda xaalin oo dee qofku markuu uurkii hooyadii ku jiray marxaladuu marayay ifka markuu yimina marxaladuu marayay oo marxaladahaasoo ma aha oo qura tii yaraantii iyo dhallinyaronimadii iyo odaytinimadii qura laakiin mar wuxuu ahaa qof faraxsan mar murugaysan mar qaniya mar faqiira mar daciifa mar qawiya marxaladahaasoo dhan buu maray famaa lahum maxaa u sugnaadee laa yu'minuuna ilaahay aanay u rumaynaynin iyagoo aayaadka cajaa'ibka badan arkaya waidaa quri'a calayhim alqur'aan qur-aanka kolka lagu dul akriyana laa yasjuduun ma sujuudayaan kolka aayaadka ilaahay lagu dul akriyana sujuud ma yaqaanaan oo aayaadku waxba uma kordhiyaan shucuur iyo dareena marka lagu dul akriyayo waidaa quri'a calayhim alqur'aan laa yasjuduun waa eed ay leeyihiin wey qofka laakiin mu'minka ahe aayaadka ilaahay isma weydaariyo iskama dhagamariyo laakiin qalbigiisa u dhacaan balka kaalay oo aladiina kafaruu kuwii gaaloobay yukadibuuna way beeninayaan aayaadka ilaahay iyo qiyaamahaaba wallahu aclamu ilaahayna aada buu ogaanayaa bimaa yuucuuna waxa ay weelaynayaan bicaagu waa weelka bimaa yuucuuna awcaa bimacnaa akhfaahu waa wixii uu qariyey ilaahay unbaa la socda waxa laabta qofka ugu jiruu ilaahay ogsoonyo on ka qarsoonayn fabashirhu waxaad ugu warantaa bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaaray cadaab kulul bushaarada had iyo jeer waxaa la yidhaha wixii khayra laysu warramee nooc ku-digashaa weeye tani balaayo lagu yidhaahdo u bushaaree wuxunay ka dhigan tahan waa digasho ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka iimaan iyo camal fiican falay mooyaane kuwaas iyagoo cadaab waa ka durugsan yihin lahum waxaa u sugnaaday ajrun abaalmarin hayru mamnuun hayru mamnuuc aan loo diidayn abaalmarin aan loo diidaynin ilaaha boqorka ay u diyaariyey oo xaasil u ah ayay leeyihin dad iskuma jira saasay u kala baxeen suurat lburuuj oo suuraddii shan iyo siddeetanaada iyaduna labayo labaatan aayadood suurat lburuuj waxa ay iyaduna ka warramaysaa un inay soo bandhigto imtixaanka qofkan mu'minka ay uu marayo inta uu ifkan joogo ifku ifkan intuu joogo imtixaanka uu marayo isaga oo ilaahiisa raalli gelinaya tusaalena way naga siin doontaa dadka markaa imtixaankaa ku sabra abaalmarinta weyne ay leeyihiin ee wanaagsan qaaliga ah ayaa ilaahay uu sheegayaa suuradda qaybteeda dambena alla awoodihiisa ayay soo bandhigaysaa wax badan ka tilmaamaysaa iyadoo taa macnaheedu uu yahay waxaan ilaahay u yaboohay ee awliyadiisa imtixaanka adduunyada ku sabray uu yaboohay uu karaa kuma adka waayo awoodihiisu baa kuwaa muuqday arkaysaan bismi illaahi araxmaani araxiim والسماء بان كل دارتي بلا هيد عركي ذات البروج حدقها لهيد حدقها وصاحبك هاي واليوم مارن كي بان كل دارتي الموعود الا يا بوهي والشاهد المرخاتي بان كل دارتي ومشهود نيه مد لغو مرخاتي هاي انت اسان كل دارتي قتل وحا لا نعدلي اصحاب الاخدود قرادي قددك قضي او صاحبك ها كوا ولا نعدل الهي با نعدل النار اصحاب النار qoladii dabka godka ku shiday naarti alwaqud ee huray dhaati alwaqud ee huray saawal ayti dhaati alwaqud sidaa dabku uga aan godki dabku saa uga baxay dabka cidii shiday ee muuminiinta u shiday alla waa nacdalay burjiga xidigana waa noqonaya fooqiyada iyo qalcadaha waa weyn ee dhaadheer la qurxiyana waa noqdaa alla yiri aynama takunu yudrikumul maut ولو كنتم في بروج مشيدة بروج قلعداء adag baa ku sugnaatay marka xidigahana waa noqonaya waaweyn manaasishooda iyo meelaha ay meerayaashaasi marayaan waa lagu tilmaamaa labadaba ilaahay baa u sameeyey alyawm almawcuud waa maalinka qiyaamaha ilaahay baa addoomaha u yabaho inkasta ha iska dhega mariyeen qaar badan oo ka mid ihiyeen ma gafayaan washaahidina waa mashhuud maadaama ay yihiin laba ismi oo nakiro ah muxuu yahay shaahidku muxuuse yahay mashhuudku axaadiista qaarkood qaar way sheegeen laakiin dee culima culimada waxyaaba badan bay ku fasireen ilaa lix iyo toban qowl ayaynu odhan karnaa ayay ku sheegeen waxaase soo koobaya wixii markhaati noqon kara iyo wixii markhaati lagu noqon karaba wax u diidaya in lagu fasira ma jiro shaahid iyo mashhuud maalinka jimcaha iyo carafo waa lagu sheegay oo mid waliba markhaatina wuu yahay dadkuna goobjoog bay yihiin dhexdiisa shaahid iyo mashhuud maalinka qiyaamaha qofkuna waa mashhuud oo waa lagu markhaati xubnihiisuna waa shaahid malaa'igta laftigoodii baa shaahida qofkuna waa mashhuud rusushii baa shaahida qofkuna ummaduna waa mashhuudun calayhim mashhuuduuna calayhim wey فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إلهي هو الشهيد أمتنا ومشهود عليهم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله marka shay kastoo maalinta khalqigu labadaas uu qaybsan yihin intii halkaa ay isugu timi maalinkaa imaa shaahid wa imaa mashhuud inuu yahay mid markhaatiya iyo inuu yahay kii lagu markhaatigayay khalqiguba saas uu qaybsamay maalintaas qutila asxaabulukduudi qoladii waxaa la nacdalay godadka allaha nacdalo nacdashuna waa cadho ilaahay dusha looga tuuray qisay aayad aayaadku ishaarayaan dhowrkan aayadood ilaa laga gaadho aayadda sideedaad wamaa naqamuu minhum ilaa yuuminuu billaahi alcasiizi alxamiid qisadaasi saxeexay ku suganta saxeexu muslim qisadaasi waxay ahayd uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam muuqaalkeedu uu yahay laga faa'idaysanayaa qofka muuminka ah inta uu ifkan joogo in uu ku wajahaya dagaal adagoo cadowgii shaydaanka ah dagaalka haddaanu u safrina iimaan xajisan kari maayo qisadu lama sheegin meesha ay ka dhacday iyo ninkan boqorka ahay qoladu haatoona rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa jiray buu ihi ummadihii hore nin boqoroo jaa'ira mar walba mid afka taagoo kibro awoodda ilaahay uu sidii ku kibraa u badan yahi ninkaasi sixirlu lahaa ka agdhow waayo maamullada had iyo jeer aafaysani sixirka iyo falka iyo khuraafaadku agtooda kama durugsanaa leanna shukuuk baa ku xeeran xaq aanay lahayn inay haystaan oonay ehel u ahayna way dareensan yihin dabeetana waxbay yar dhuulaasayaan wax ka hoos toosaa inuu jiro iyo in kale warwarkaasaa yarahaya waayo qofka aanay duminaan hayne dee saalixa wuu iskaga tegi laha wuu nasan laaba ninkii markii uu sii gaboobayay buu ihi cidaan kuu bara sixirka kaas nin dhallinyaroo fariidaa la keenay oo ninkiibuu dabeetana u tegayao kaa dhallinyaradii sixirku kasoo baranayay sixirka barashadiisuna dee waa xaraam aayaadka boqolaade boqol iyo saddex meelaha si suuratulbaqara say sida ilaahay uu kaga warramay ninkaa dhallinyarada ahay markuu kaa sixirlaha kasoo baranayo kusii socdo nin suufiyo meel ku qalaaweyna uu sii maraa suufigaa isaga ahi dee diintu u sheegaayo cibaadadiisu arkayoo waxbuu ka faa'idaystaa kii sixirlaha ahaabaa dareemo yarkan inuu meel soo marayo wuu garaacay ama waa ciqaabo waxau yihi xaggaad ku habsaanta reerkiina way qabsadeenoo waxay idhan xaggaad ku habsaanta arrinkii buu suufigii u sheegoo suufigii baa yidhi haddaba labadoodun isu dhiidhiibo kolkay reerku ku idhaan xaggaad ku habsaantayna kii waxi barayay dheh isagu markuu ku weydiiyana reerkii dheh labada isku xawiloon farsamada hadduu sheegay arrinkiisaa muddo uu ku wadayna maalintii dambaa xayawaan weyn oo daabad lagu tilmaamaybaa wadadii xidhay noocuu doonayaba haado mid ilaahay un wax ka wado ama wiil ha ahaata ama maroodi ha ahaado yarkii munaawaraad buu sameeyey waxau hi ilaahayow hadduu suufigu hagaagsan yahay baashaa dhagaxaasaan ku tuuraya khaaraji hadduu sixirluu hagaagsan yahayna dee ha khaarajin dhagaxiibuu ku tuuray dabeedna waa dhintay baal xayawaanka dadkiina meeshii bay iska mareen wuxuu u yimi ninkii suufiga ahaa ee waxbaray dee uu ka faa'idaysanayay arrinkiibuu u sheegay wallaahi inay yahay arrinkaagu maanta darajo saraabu gaadho adiga adayga mustawo sarreeyo karaamaad leh buuri oo wax laga aqbalay oo dee dadkii waddada u baneeyey laakiin waxaan kuu sheegaya satubtala waa lagu imtixaani doonaa kol haddii qof karaamaad iyo wilaaye iyo wanaag ilahay uu siiye lagu arko waa laga daba qayliyaae in lagu hayo ogow ninkii yaraa karaamaadkii ilaahay uu siiye weli buu ahaaye dee way sii bateenoo dadkaabuu daweeyeyba mid indhala iyo mid baraf qaba iyo nin isaguna indhaalo ahaa mustashaar ama la taliya ahaa ninkii madaxda ahaa ayaa u yimi wuxuu ihi waxaan doonaya inaad indhaha ii bixiso ilaahay baa indhaha bixiyay alla rumee buuri aniguna dee waxbaan kuu farsamayno markaa ilaahay baa ku caafiyay shardigan kuu xidhaya ilaahay rumee ilaahay rumeeyo waa shahaad isna wuxuu farsameeyo indhii baa u baxay isagoo indhaqaboo tallaabsanayo boqorkii ku noqday waar sidee indhuhu waar dhakhtarkan ku jeexay muxuu ahaa buuri san cajaa'ibkaaha ku jeexay wallahi ilaahay baa ii jeexay buuri indhahaas ama ilaah kaloon aniga ahayn baad lahayd buuli waa sidee so adiga iga hoos kaca ilaah adigu ma tihide aniga iyo adigaba iyo ummadaba ilaahay baa inoo wada ilaaha buul dhab baa la siiyo haddii la garaacayna yarkiibuu tusiyey yarkiina la garaaciyo wuxuu sii tusiyey suufigii saddexdoodiiba waa la figeeyo labadii iyaga miishaar baa lagu kala jeexay ninkii suufiga ahaa iyo kii indhuhu ay u baxeen dee mustashaarka ahaaba yarkiina intuu koox u dhiibay ayuu yihi halkaa buurtaageeyo dhakadeeda kasoo tuura hadduu a shahaadadan iyo ilaahan uu sheegaya ka noqon waayo meel dhexe markuu sii marayo ayuu ki yaraa khalaaweeye wuxu ilaah kuwan igaga filow ilaahay baa kuwii kala tuuro khaarajiyey isagoo lugaynayu ninkii madaxda aha kusoo noqday koox kaleu dhiiba wuxuu ihi badda uun baalkaa yar hurigaa yar saar oo marka aad geysaan badda dhexdeeda ku tuura markuu in yar socday ayuu ilaahay bariyayoo bahalkii iyagii buu la libdhay isagiibaa soo noqday wuxuu i war idili kari maysidee hal tusaalun baan kusiinayaa si keliyood igu dili karto ninkani fidaai buu noqday baa la ydhaha culimada had iyo jeer tilmaamo in qofku uu naftiisa hurayo daliiladay soo qaateen bay kamid ninkani naftiisii waxa uu uhuray si dadku ay alla u rumeeyaan ay muuminiin u noqdaan ay naar uga badbaadaan dadka intood maalin soo ururiso iyadoo la wada tuban yahay geedkaa igu tiri oo igu xidhleebkaana qaad dabeetana waxaad leedahay bismi illaahi rabbi alghulaam ninkan waxaan ku tooganayaa si kale ku dili kari waaye ilaahay magaciisaan cuskanaya markaad leebkaa igu rido waan dhiman doonaa sidii waaye dee kol haddii wax iga kaa dilaya un lahayo waan samayn buu yihi taasoo dadkii isugu yeedhiyo ki yara halkiibuu ku farsameeyo leebkiibuu ku tuuray isagoo le bismi illaahi rabbi alghulaam bismi illaahi rabbi alghulaam ilaahay ilaahay uu diidanaa bisinkiisiibuu cuskaday ilahay walaa dili kara un weeye kan sidii buu yarkii ku dhintay dadkiina waxay idhahan aamanaa birabbi alghulaam kol hadduu ilaahay yarkan dilay annaguna ilaahaasun baanu rumaynay wax dila waxna nooleeya ilaahaasun baanu wada rumaynay fidaa'igaasu isaguna noqday dada waxa dhacday mustashaariintiisi iyo kuwii la talinayay baa yidhi war wixii aad ka cararaysay baa kugu dhacay dada shahaatay baad ka cararaysay way farabateenba way ka dartay maxaynu yeelnaa wadooyinka suuqa dhexdiisa townkaa wadooyinka waaweynun godad qarkooda ha laga qodo dabna ha lagu shido qofkii meesha marayaba ha loo gacan haadiyo ilaaha hadduu sheego dabkaasuna ha lagu rido hadduu diidana ha iska dhaafo kol hadduu ilaaha sheego waa irhaabiye ha laga takhalusay bay dhaheen markaas halkaa ha lagu rido marka ukhduudkaasi waa godadkii la qodayay annaari daati alwaquud waa dab hurayo oo holoc badan baa ka baxaya idhum calayhaa qucuud waxay tilmaamaysaa waa muuqaalkii cajiibka lahaa ee foosha xumaa ee dulkan barhuureen sidiibaa dadkii loogu gurayay loogu gurayay markii dambe waxaa timi bu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam gabadh inan yar inan yar sidata iyadoo ilmaha u baqaysa markii ay dee ashahaadatay layidhi gal ee hore loogu riixay iyadoo ilmaha u baqaysay dib isu taagtay naxariistii hooyaa qaad ilmihii yarabaaba hadlayba waa carruurta hadashay marka la tirinayo ayaa kaana lagu daraa wuxuu ihi hooye hore u soco innaki cala alxaq xaq baad ku sugantahay ha joogsanine halkani waa markii mawqifka la xaqiijin lahaaye waa cinda ixqaaqi alxaq xaqiiba xaqiiqo noqonaya cashara bixiyo hore u soco iyaduna sidiiba ugu dhacday dabeedna taasa qisadu ay aayaadku ishaarayaan waa taa hadday wuxuun tusinayso waxay tusinaysaa qofka muuminka ah ee diintiisa ka run sheegaya ee aan isyeelyeelaynin een sagagarka ahayn runtii sida loogu jahaysan yahay iyo gaalku inaanu kacaga dhigayn iyo inaan loo ogolaynba taa laftigeeda inuu ka run sheego maantana wasadaqa allah waynu arkaynaa caalamul islaami maanta dawladda tidhaahdo annagu shareecadda islaamkaanu isku xukumaynaa oo dasaatiirta wadcigaana waanu dhigaynaa xeerarka qarbiga iyo barigana waanu dhigaynaa maxaa dhacaya maxaa dhacaya maaha hadday doonayaan cid kale kuma xukumayaan gaalo inay ku xukumayaan sheegi maayaan inay meel kale u duulayaan sheegi maayaan mujarad maxkamadaha ina kitaabka qur-aanka aanu dhigayna bay odhanayaan dabeetana cunaqabatayntii baa halkaa laga bilaabayaa waa irhaab oo waa balaayo ima wa ima inay ka takhalusaan iyo in laga takhaluso ilaahay baa waxau ihi id wakti ka waran hum kuwa mujrimiinta ahi calayhaa naarta dusheeda qucuudun ay fadhiyeen ay yuurureen jidkooyn bay ahaan dhurjiif wahum iyagu calaa maa yafcaluuna bilmu'miniin mu'miniinta waxa ay ku samaynayeene foosha xun shuhuud goobjoog bay u haayeen wamaa naqamuu minhum kagamay aar goosanin oo ugumay cadhoonin ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mooyaane billaahi ilaahay allihii alcasiizi wanaagsanaa alxamiid ee mahadda lahaa awood iyo mahad ilaahi lahaa unbay dadkaasi rumeeyeen ashahaadadaasaa laga raacay tashbiihu dam tashbiihu lmadxi bimaa taakiidu lmadxi bimaa yushbihu dam baa laga fi cilmi lbalaaq macnaheedu waxa weeye shay aan eedba ahayn ayaa lagu eedeeyey arrinkooda halkuu gaadhsiisnaa siday u wanaagsanaayeen nimankaas siday bilaa dembiga u ahaayeen dalka dembi looga dhige ashahaado iyo alla rumayn iyo iyo hagaag ay dadkani hagaageen ilaahay ku tooseen kiiskoodu kaasu ahaaye ma u malaynaysaa markaa adigu adaa lagu dhibay inay eedaysanayaa lahaayeen kuwaasi eed lagu dhiba miyay lahaayeen dee mayabaad horey ka leedahay kol haddii intan un looga dhiga eed dee tani eedba maahe waa intii insaanku abuurnaaba halkaa weeye wamaa naqamuu minhum ilaa yuminu billahi alcasiizi alxamiid الذي إلهي له وصقنا ذي كلقي ملك السماوات والأرض لها شاه سموين كي يلولك الله على كل شيء شهيد إلهي أمر خاتك وحي وعد والبا والله إلهي على كل شيء وحلب شهيد كبتوك بويا أمر خاتك كيه إن الذين فتنوا كوا عذابي المؤمنين والمؤمنات رقا يدمرك إلهي الرمي كوا عذابي ثم لم يتوبوا أنك توبت كينين قال لماذا النوع عاسية دلك فلهم وحي إليهن عذاب جهنم naartaa cadaabkeeda ay mutaysteen walahum cadaab lxariiq walahum waxay leeyihin cadaab lxariiq cadaabka wax gubaya ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat iimaan iyo camal wanaagsan kuwa isku darayna lahum waxa u sugnaaday jannaatun beero tajri min taxtiha alanhaar hoosteeda wabiyaalay saa u qulqulayaan dalika alfawz alcadiim kaasina waa liibaan weyn cafwan dalika alfawz alkabiir kaasina waa liibaan aada u weyn liibaan aada u weyn oo la helo weeye jannadaasi hadduu qafuun doonayo horumar ina badsha rabbik ilaahaaga qabashadiisu la shadiidun way daranta ilaahay qabashadiisa ha ugu talagelin tawmadaha oo kale innahu ilaahay huwa isagu yubdi-u isagaa bilaaba abuurka khalqiga iyo wax waloo abuurayaba wa yuciid waanu soo celinaya sidaasaa la isugu cad sidaasaan loo kala reebi karayn awooddii khalqigan marka hore abuurtay halkeedii weeye iyadun baa soo celin ka qilay marka hore inuu ilaahay abuuray yudiini marka dambe wa yuciid saasay isugu cadfan yihin oo huwa ilaahay alghafuur ka dembiga dhaafo weeye alwaaduudu ka jecel weeye addoommaha waan wanaagsana saalixiinta ah awliyadiisa ilaahay wuu jecel yahay ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati sayajcalu lahum araxmaanu wuddaa ilaahay baa wuxuu malaa'igta u sheegaya oo mu'miniinta wuu sheegaya inuu hebel jeclaaday hala jeclaadabay markaa iclaamka galaysa iyo warbaahintiisa dul carshi carshigu ilaahay leeyahy almajiidu weeye ilaahay kii ammaan leh ammaan buu ilaahay leeyahay dul carshi almajiid maadaama ismigu marfuuc yahay ka hore ayuu markaa u yahayen mudaaf uu yahay mudaaf ilayga sifowma ilaahay waa kii ammaan wanaagsan facaalun kii samayn badan weeye limaa yuriidu wuxuu doono wuxuu doonay ilaahay isagaa sameeya laa yusalu camaa yafcal wahum yusaluun addoommu wax kastay sameeyaan waa lagu daba taagan yihin ka kibre ilaa cid weydiinaysaa ma jiro ilaahay baa weydiin laakiin ilaahay wuxuu doona waa samaynayaa cidina weydiin mayso hal ataaka xadiiduljunuud ma kuu yimi xadiiduljunuudi ummadihii ama colaalkii tan soo maray ee awoodda sheegtay warkoodii fircawna wa thamuuda fircoon iyo reer samuud qolyahaa iyagaa colaalkoodii iyo wararkoodii makuu yimi dee u yimid nebiga innaga inoo yimid qur-aankeenna inooga warramay waayo abaalkooda ilaahay baa ka warramay alam tara kayfa facala rabuka bicaad irama dati alcimaad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد حاكو حقا الذين بغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرساد إن ربك لبالمرساد تاسويتها الأمر والبا قال كيه ركان إمك كذن بمد والبا لبالمرساد إلى هاي دبقال كي بكترة إلى هاي كذن بيه إلهي سوك الدنبيا كبتيما يلا بل الذين كفروا كوي قالوا في تكذيب البيانين بكسوغين حقي ما يرمين الله إلهينا من ورائهم حق وذا الدنبي محيط وكوري علم يبوكو كوري أود بوكو كوري وحو إدارنا يا مجره محيط وكوري فلك قال هو قرآن المجيد هو كان يدينيين هو كان لقوا أخريا يا قرآن المجيد وقرآن شرف بضم قرآن أمان لوي قرآن عدة قالتها أينا أمان هليسوي وإنه لذكر لك ولقومك في لوح محفوظ وحاوكو سقين لوح لإلالي كتاب لإلالي وقرآن والله إلى اللوح المحفوظ أيوكو سقين والله قسوا قوريا إلى هاي وككالا سيو مدى نقوك الله آه سورة لإلى سورة الضارق وسورة دي لحيستي تنادة يدنا آيليه دواتو طبيعة طبعا يدنا وحونا تلماميسا الله أقول دارنا أوضيه سواوين insaankan oo la faalaynayo iyo soo celintiisa dambe oo ilaahay uu ku xigsiinayo iyo iyadoo rabbi uu ka warramay ammaanada insaankan loo dhiibay ee la doonayo inuu rumeeyo oo uu xaqiijiyo oo ah qur-aankan ilaahay iyo ammaantiisa marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya inay suuradu dhowr arrimood uun u badan yihiin ugu horreyn insaanka in la faalleeyo kow wixii wax tusi lahaa ee indhaha u dilaacin lahaa ee ilaahay bari lahaa ee macrifo dhaba siin lahaa hadday yihiin aayaadkan la soo dejiyey iyo hadday yihiin aayaadka agtiisa yaalla ku qoran inuu labadaa aada u akriyo ila markuu addoonku ilaahay baranayo wuxuu ka dhex baranayaa makhluuqaadkiisa wuxuu ka baranayaa macrifada uu ka helayaa waxyigiisa saasuu ilaahaysa ku baranaya wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxid aaya ayaa shay walba ka muuqanaysa oo aayaadkaa ka mid marka waa siyaabaha qur-aanku u waaninaya runtii dadka ee waxuu u tusaalaynaya bismi illaahi araxmaani araxiim wasamaa'i baan ku dhaartay baa ilaahay wuli samadii wadaariqi iyo ka guuro galaya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey madaariqu ka guuro galaya waxa weeye annajmu waa xidig athaaqibu oo aada u bidhaan weyn oo aada u iftiimaya oo warwaraya kuwaasaa ilaahay uu ku dhaartay in kullu nafsin maa kullu nafsin lamaa calayha xaafid naf walba dusheeda waxaa malag ilaalinaya duruuqu waa guuragalka لكن النبي كدق عليه الصلاة والسلام مركو الصيغة أما أنك لها لي ألا يطرق على أهلي لا يطرق أحدكم على أهلي متكين هدو صفر كسو قل حاسك يو كسو قورا قلين لكن هلا قد يار قرابة فريما صدر ويرو سوها يندونه هاو قيسي وألابت ومضى يكوى النورانا يسيهل كاي أديك كلا تاسو حكال دلنكرا إن يضا يستقو مدنارك فرحين مركا دروقا معيسا كاس in kullu nafsin maa kullu nafsin naf neefsanaysaa ma jirta lamaa ilaa calayha dusheeda waxaa ahaaday xaafidun mid ilaalinaya qof kastaba waxaa dushiisa ah mid ilaalinaya kaa ilaalinaya waxa weeyaan dee ilaahay boqorkaa waaya ilaah boqorkii uu ilaalinaya malaa'iguu ilaahay u dirayna waa xaafidiin ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حق هرية حق الطبيبة قاعد باجوغة هيغا كانوا لقوا فايليي إلى علينا يحفظونه إنسان كده إلى علينا من أمر الله بأمر الله إذا كو إلى علينا إلهي بأي رشاقك لها يقبلنا كانوا إذن كرتوك الله هذا الله إلى علي وكان يستغل ده دول بقع أو صيرا دول بودقاتي كاسم بلقوا فايليي ولا يدينكو إلى علي لما عليها حافظ هدي لقوا إلى علينا oo imika raadar uu ku haysto maxaa haboon inaad istirto oo wixii xuna recordka ku galay oo dhan aad iska ilaaliso ilaa mar aana diyaar ahayn baa lagu soo dalacayaa mar aana diyaar u ahayn intii computerka ilaahay uu ku soo dalaci lahaa imika iska jir falyandur ilinsanu bani aadamka haaga mima khuliqa waxa laga abuuray khuliqa waxa laga abuuray mima in biyo daafiqin soo boodboodii yakhruju kasoo baxaya min bayni sulbi dhabarka iyo wataraa'ibi kalxamaha dhexdooda ha eego waxa laga abuuray mima khuliqa macnaha u fiirsado waxa laga abuuray ilaahay baa fasira waxa uu waxa laga abuuray biyo waa ma min maayn waliba in yar oo kamida mintu waa tabciidiya mudfadan kasoo baxday aabaha iyo hooyada wax yar oo kamida ayaa laga abuuray dufuuqaas waa sida uu soo baxaya habka uu soo baxayo biyo soo baxayo aabihii ka yimo hooyadii ka yimo soo baxa wuxuu kasoo baxay sulbiga iyo taraayibka sulbigu waa dhabarka taraayibtuna waa kalxamaha lafaha sadriga iyo laabta meelaha ay soo marayaan way kasoo baxayaan iyagoo markaa xagga aabaha iyo xagga hooyada u kala dhigan sulbiga iyo taraayibta marka tagoogii aabaha iyo tafeenihii hooyada labadaasay kasoo baxeen halkaasaa ilaahay uu ka keenay dhiiggiisibaa qofkan laga keenay dabeetana waa kaasoo halkaasaa la geeyay xubnaha taranka saasaa ilaahay ku abuuray tabaaraka wa tacaala inahu calaa rajcihi laqaadir inahu ilaahay calaa rajcihi insaankan halkaa uu ka abuuray soo celintiisa laqaadirun wuu karaa ilaa halkan uu ka keenay inuu dib u soo celiyo wuu karaa yowma maalin buu soo celin tublaa la muujin doono asaraa'iru wixii qarsoonaay oo dhan baa dabadda la keeni waxalla wixii qarsoonaabaa ifka usoo bixiyo muuqan doona dadka ilaahay uu keenaya famaa lahu uma sugnaanin insaankii min quwatin awood uu isku difaaca haddii uu la hayste noqdo maleh walaa naasirin hiiliyana maleh aan ilaahay ahayn quwadu waa tamaruu leeya naasurkuna waa tucid kale ay leedahay ilaa waxaad ku meel martaa ifkan markaad joogto ama awoodaad leedahay ama mid cid kale kula garab taagan ama buurahow ama buur ku tiirsanow ay yidhaaheen soomaalidu labada midna maaha famaa lahu min quwatin walaa naas isna buur maaha buurna kuma tiirsana wax buuriiba ma jire laba uxitaaluu leeyahy ma jiro isagoo faramaran oo laga warhayo arrimihiisao dhan buu ilaahay hor iman wasamaa'i cirkii baan ku dhaartay baa ilaahay uhi daati rajci noqodka u saaxiibka ahay waalardi dhulkii baan ku dhaartay daati sadci dilaaca u saaxiibka ahayde innahu kan aa haysaan la qawlun faslun waa qur-aan faasil ahoo kala saaraya xaqa iyo baadil wamaa huwa bilhazli dheeldheel iyo bilaa macne iyo mid xikmad darro ku socda midna ma aha waa run wey wasamaa'i daati rajci way soo noqonaysaa dayrtii bay soo noqonaysaa waxay soo noqonaysaa kugii waxay soo noqonaysaa karantii asamaa daruuraha samada ayaa wakti walba soo noqonaya naxariis ilaahay bay la soo noqonayaan haddii ilaahay uu ka joojiyo roobkiisana ma noolaanayaan dhulkiina ilaahay baa dildilaaciyo dalooliyeo daaqii ka soo saaray kolkii hore biyuu ku shubay dabeetana daaqii baa soo weydaan ilaahay awoodihiisaasuu ku dhaartay aayaadkiisa ardiga ee samaa'iga ayuu ku dhaartay markaasuu dabeetana muqsamu calayhigiina waa aayaadkan munasalka la qawlun faslun haddaad doonaysa wax wax kuu kala saara insaanka jahli baa u asalo wax badan baa iskaga murugsan wuxuu og yahayna maba badnaa innahu la qawlun fasl haddaad doonaysa in lagu kala saaro maxaad ku guulaysanaysaa maxaad se ku halaagsamaysa maxaa dantaadu ay ku jirta maxaa xalaala maxaa si xaraama maxaa xuquuqahe lagu leeyahay maxaad adigu si leeday innahu la qawlun faslun ina hada alqur'aana yahdii lilati hiya aqwa innahu jiddun walaysa bilhazl waa dhab ee dheeldheel maaha innahum iyagu yakiiduuna way shirqoolayaan alleh kaydan shirqool wa akiidu kaydan ilaahayna kayd baanu hayaa buuri iyadoo kaydkiisu aanu la mid ahayn kooda iyadoo kaydkiisa aanu ka kici dooninka uu kula mucaamila famahil u kaadi alkaafiriina gaalada amhilhum u kaadi ruwaydan in yar in yar un bal haddala suga u kaadi alla wuxuu ogyahay insaanku allaha rumeeye muminka ahi ee ilaahay dartii lagu dhibayaa inuu degdegsan yahay inuu degdegsan yahay ina mawcidahum asubx alaysa asubxu biqariib ayay mufasiriintu marka ay sharxayaan baa waxay dhahan kolkii loo sheegay nebi luud ee layidhi kuwan waa la halaagayaa buui talo waa goorma markaasaa la ina mawcidahum asubx waxaa ka muuqda inuu subaxa laftiisaba degdegsanayo alla yidhi alaysa asubxu biqariib habeen baad joogtaa subaxu miyaanu dhaweyn kuwa iminka markaynu aragno caalamulislaami waxay ku hayaan iyo kibirka iyo dulmiga qofku isagoo habeenkii gurigiisa jooga ayaa wuxuu odhan ilaahw kuwan yaa dhan unugu jiheeya ilaahw maad noolaan doontaa kuwan oo markaa laga aarsaday ama awooddooda ay daciiftay ama islaamu ka gacan sarreeyay talo maad arki doonta marka cumuuman allana wuxuu leeyahay famahil ilkaafiriina amhilhum ruwaydan marka inaanu qofku quusanine aanu awoodii allana ka jeedsanin laakiin ummaddu inay ilaahay leedahay waa inu ogaado qofka muuminka ahi ummad kasta oo caalamkan joogto aan ummadan ahayn oo shirqoolka intan la eg e gaaladu uu ku ururi lahaa mabay jirteenba haddii aanay hilimaadkan ilaahay iyo nasrigiisan iyo garabsiga ilaahay ay garabsanayaan aanay jirin ummadan ilaahay baa garab taagan oo u hiilinayay ummad kasta oo maanta mu'aamarada noocaas ee bari iyo galbeed iyo dhan walba leh haddii taa la isugu keeni lahay mid dhaqaale mid siyaasadeed mid istaraatiijiyado kala duwan loo isticmaalayo adduunka waabay ka bixi lahaydba ber horaa waddada laga duwi lahaaye dadkani ilaahay bay leeyihiin horena u lahaa in imikana leeyihin dibna u leeyihin wallahu aclam